kahor wasaaraddaa fadhiisatay waxaa la samayn karaa baa layidhi macal wasiirkoo jooga intaas intayna waxba samayn oo horta anu yeero waalidiintii anu yeero maamulayaashayga waxaa gacanta ku hayay muddada dheerna gacanta kusoo hayay oo iyagoo nafkooda aad iyo aad shaqaa wanaagsan oo muhiima oo usoo qabtay oo in maanta iskoo laga fikiro laga shaqeeya sababta u ahayo intaa gacanta ku hayay waa lagala tashaday bulshadoo dhan baa lagala tashaday oo kala duwan siyaasiyiintaa lagala tashaday cid kastaa lagala tashaday sida la yeeli karo waa laysku raacay waana lasoo dhaweeyey waana laisku waafaqay maadaama waxuun laga qabtay iskuulladii in iskuullada dowladdana lala wareego oo dowladdu la wareegto wasaaradda waxbarashada wakiil uga noqoto dadkana lacagta laga dhimo waa gartay go-aankan waxaad sheegteen sidoo kale inuu si gaara iskoolaad qaara uu quseeyo marka ma guud ahaan deegaanada dowladda jubbaland oo dhan baa mise wasaalkaas iskuulee degmada kismaayo ku yaala sidaan hore kugu sheegaba dowladdu waxay la wareegtay wasaaradda waxbarashadu gaar ahaan iskuulladii dowladda ee ku yaalay magaalada kismaayo degmo kasta oo jubbalandna way ku yaalaan iskuulladaas degmahaasan ku ogeyn ma jirto laakiin si bylod ah ama tijaabaa ayaan uga bilownay magaalada kismaayo ee gaar ku tahay sagaalka iskuul bayna gaar ku tahay waaya waa gartay waxaa jirtay muddooyinkii u dambeeya ama sanadihii u dambeeyaba shaqaalaysiin ee wasaaradda ku sameyneysay macallimiin tirada guud ee hadda wasaaradda u diiwaan gashan ee macallimiinta waa waa imsa
waa siddeed boqol iyo konton konton baan ku bilownay oo la shaqaalaysiiyey haddana afar boqol baa la shaqaalaysiiyey kooxdii koowaad ahayd kooxdii labaad ahayd haddana kooxdii saddexaad oo hadda afar boqol oo kale ah baan shaqaalaysanay kuwo kalena wadadii kusoo jiraan haddii alla hadda siddeed boqol iyo konton macallin oo shaqaale ah oo beerhoolka dowladda ku jira oo mushaar qaata waa diyaar ah arday badan badan badan badan baa weli waxay jirtaa bannaanka ooan kusoo biirin iskuullada sababa jira awgood dhaqaale daraduba ha weynaatee iyo wacyigelin la-aan labadaasaan u sababaynaa annaga dadku aan aada ugu baraarujsoonayn dadku inay waxbartaan oo wacyigelin badan u baahan iyo dhaqaale daro ninkii haystay saddex wiil ama saddex gabdhood ama saddex wiil iyo saddex gabdhood intuba waxay u baahan yihiin inay ilmuhu wax u bartaan marka dhaqaale daafraa awgeed labuu geynaya ama saddex buu geynaya inta kalena gurigu ku haynaya marka si uu fursad u helo maadaama macallimiinta bateen sida hore kugu sheegeen iskoollada wax badan laga qabtay ayaan lacagtana u khafiifinay dadkana maaragtay aan rabnaa inay iskoollada ardada keenaan ka maqan waayahay isma mahadsantaa marka marka qiimo dhimista iyo shaqaalaysiinta maxaa ka dhexeeya
waxaa ka dhexeeda waa garan kartaa macallin iskool mushaar ka qaadanayay haddii laga qaaday oo laga khafiifiyey oo dowladdii la wareegtay inay macallimiintii mushaarkiisii bixiso buugtiina keento imtixaankiina keento shahaadadiina keento waalidku wuxuu u socday oo wax u raadinayay intaasay ahay marka mar haddii uu kordhay oo resourcekii uu batay waa in uu waalidkii dareemaa oo wixii uu bixin jiray iyo dhaqaalihii uu bixin jiray uu kusoo bilaabay hoosu dhac ka dareemaa macallin hadduu ka tegey oo lacagtiisii ay ka fuushay meel oo ka hartay waa in marka la helaa waalidkii inuu dareemo ama bulshadu inay dareento in maaragtay dhaqaalihii ama lacagta ay bixinayeen ay hoos u dhacdo maadaama wax layska digay wuxuu dhaqan gelayaa shalay markii lagu dhawaaqay oo warqadda aan saxeexay uu dhaqan gelaya waxauna ugu soo horeysa sabtida oo iskoolada la furaayo oo salasoodka uu kala bari maraayo oo furmaayo oo kowda sebtembar ah ardadana fiiga iyo lacagta loo diraayo markaasuu dhaqan gelaya insha allah